dadka qaarkii arrimo badan oo ay ka walaacsan yihiin oo qaanuun ahaan ay ka fiirinayaan way jirtaa laakiin annaga waxaan rabnaa in hawshu ay socoto oo laysu yimaado oo ay shirkii qabsadaan oo ay xildhibaanada kale kusuuna ku soo biiraan oo sidaas aan ku soconno doorashadan waxaa loogu magacdaray doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka macnaheedu ma aha laba kun iyo toddoba iyo tobanka inay aado wakhtigeedii in lagu qabto nidaamkiina la ilaaliyo xildhibaanadiina ay wada joogaan intaba waan ka shaqaynaynaa way socotaa waxaa isbarbar socda shahaadasiinta kuwii hore oo soo baxay waxaa isbarbar socda in la diiwaan geliyo waxaa isbarbar socda haddii la helo tiro sharci ahaan ay ku fadhiisan karaan inay kusii fadhiistaan oo isi sii bartaan iyo waxaa isbarbar socda doorashadii kuwa dhinnaa marka marna hawshu ma noqonayso howl qabyo ah way isbarbar socotaa marka dadka soomaaliyeed ee ka fog meesha ama aragti qaanuun ku fiirinayo waxaan rabnaa inaan deeqsiino hadalkeenna ah shirka iyo doorashooyinka laba keliyin in intay timaado timaado ay fadhiistaan ay shiraan oo la diyaar garoobo